halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban yararka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina labaatanka bisha abril sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qaybka barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
aad iyo aad baan fikraddaas u ayadaynaa in cutubyo kasta ay lahaado qaybo caafimaad oo ummaddii u gargaara xagga dabaysha xagga boolyada xagga yacni wax ay awoodaan markaas ciidamada keliya maahane bulshadoo dhan bay anfacaysaaba ciidanka laftigiisa waxay anfacaysaa inay u keento deganaansho iyo xasilooni oo askarigu meeshiisa uu ku xasilo kaasi waxa uu ahaa axmed daahir waa axmed caamir diirsha oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho oo aragtidiisa ka dhiibanaya siday suurtagal ku tahay in la helo unugyo caafimaad oo la shaqeeya ciidanka si ay u gaadhsiiyaan amaba gaadhsiiyaan tallaalada cudurrada faafa oo ay dabayshu ka mid tahay meelahaanay shaqaalaha madanayaahi gaadhi karaynin waana mawduuca aanu toddobaadkan kaga hadlayno barnaamijkeenna wacyigelinta dabaysha qodobada kale ee aan idiin hayno dhegaystayaal barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha qaybtii labaatanaad ee sheekada xiisaha lahayd ee lama huraan kaalimihii heesaha ee barnaamijka meesha kama marna iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada garowe qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur basa oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay ee kusii jeeday goobta shaqada war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda unisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadka dhintay ay hay-adda u shaqaynayeen qaramada midoobey waxaa sheegtay in la tuunsan yahay in qaraxani uu keenay amaba uu qaaday qof isa soo midaamiyey qaraxa ayaa ka dhacay waa qaraxa ayaa dhacay baariis sideedii subaxnimo waxaana uu ka dhacay adhaadee dhegeystayaal waxa uu dhahay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka baxeen dhisme ay ka deganaayeen magaalada
saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ku eedeeyey lix raga oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka syriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedayntan oo loo soo bandhigay maanta oo isniina raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen inay taageero maadi ah siiyaan ururka argagixiso oo shisheeye war ka soo baxay xafiiska xeerlaalyaha guud ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ku sheegay raggan dacwadda lagu soo oogay maxamed faarax cadnaan faarax cabdiraxmaan daa'uud guuleed cumar xanad muuse iyo zakariya cabdiraxmaan raggan ayaa warbixinta lagu sheegay inay xiriir la sameeyeen cabdinuur oo ah nin u tashkiiliya argagixisada dhallinyarada reer galbeedka raggan ayaa lagu sheegay warkan inay doonayeen inay u safraan syriya iyagoo ka duulaya garoommada san diego iyo new york city laakiin hay-adaha ammaanka ay ka horjoogsadeen xerlaalyaha gobolka andrew luger ayaa sheegay in xitaa iyadoo la horjoogsaday raggan oo safarka loo diiday ay isku dayeen inay siyaabo kale ay uga baxsadaan oo ay uga duulaan dalkan gobolka minnesota oo gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nooshahay ayaa horey waxaa uga tegay dhalinyaro badan oo ku biiray ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo ururka isis ee ka howlgala ciraaq iyo syriya boqolaal qof ayaa axaddii shalay isugu soo baxay magaalada oklahoma city ee gobolka oklahoma ee dalka maraykanka iyagoo xusaya labaatan guuradii kasoo wareegtay weerar argaxiso oo lala beegsaday dhisme dowladdu ay leedahay oo magaaladaasi ku yaala weerarkaasi argagixiso oo labaatan sano ka hor lala beegsaday magaaladaasi ayaa waxaa ku dhintay boqol sideed iyo lixdan qof waxaana shalayto loo tacsideeyey dadkii ku dhaawacmay iyo heladii dadkii ku dhintay iyadoo la aamusnaa boqol sideed iyo toban daqiiqadood oo dadkaasi lagu xuseeyey qadarkaasi aamusnaanta kadib ayaa fagaaraha laga yeedhiyey magacyada dadkii ku dhintay weerarkaasi mas-uuliyiinta xuskaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan halka aad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a habeen kasta oo isniina ciidamada qalabka sida ee dalalka dunida looma tababaro oo keliya howlaha sugidda ammaanka iyo difaacidda dalalkooda waxaase ay leeyihiin qaybo caafimaad oo ciidamada daweeya islamarkaana ka qayb qaata gurmadida deg dega ah ee caafimaad iyo ka hortegista cudurrada faafa sida dabaysha oo kale soomaaliya waxaa jira dhul ballaaran oo aysan dowladdu gacanta ku hayn dhul ay qabsatay laakiin ammaanka uusan wanaagsanayn iyo dhul miyi ah oo ka fog magaalooyinka oo laga yaabo in ciidamadu ka agdhow yihiin haddaba suurtagal ma tahay in ciidamada soomaaliyeed looga faa'iidaysto inay gaarsiiyaan magaalooyinka tuulooyinka iyo deegaanada noocaasi ah tallaalada cudurrada faafa sida dabaysha oo kale waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray qaar ka mid a saraakiisha ciidanka aqoon-yahanada iyo takhaatiirta magaalada muqdisho ayaa aaminsan in xilligan cutub kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida loo sameeyo unug caafimaad oo ka shaqeeya howlaha gargaarka degdega ah iyo ka hortagga cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka boolyada taasoo kaalin weynna ka geysanaysa taabagelinta guud ahaan arrimaha caafimaadka ee bulshada doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay faa'iidada ay leedahay in ciidamada dhexdooda laga sameeyo cutubyo caafimaad oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka degdega way habboon tahay waana wax sharciya weeye in ciidan kasta oo meel jooga ama in laga dhex sameeyo adeeg caafimaad ama urur caafimaad ama unug caafimaad laga dhex sameeyo ama ayagu caafimaadkaas ayagu ha ka faa'iidaystaan ama bulshada la nool ama la deriska ha ka faa'iidaysatee waayo mar kastaba qof soomaaliya ayaa wax loo qabanayaa marka aad bay u wanaagsanaa lahayd wixii ay wax ka qaban karaan inay wax ka qabtaan wixiisan wax ka qaban karinna inay u gudbiyaan cisbitaalada ka waaweyn waayo waxaa dhici karta ciidamadu inay joogaan meel ka fog deegaanada deegaankaas marka dadka deriska la ah faa'iido badan bay ku qabayaan ama iyaga laftigoodaaba faa'iido isku qabayo cudurkii ama dhibkii kusoo gaara ama ka dhex dhasha ayay iska xalinayaan intii ay qaban karaan waxaa habboon ciidamadan maadaama laga yaabo inaysan dhakhaatiir ahayn in la baro waxyaabaha faafa iyo sidii looga hortegi lahaa sida cudurrada yacni cudurradan kaba soo qaado tusaalaha ugu yar aan soo qaadana malaariyadoo kaleeto haddii ay qof ku dhacdon la ogeyn wixii hayey haddii ay mataqaanaa boolia ay ku dhacdon la garanin wixii hayey haddii mataqaana t v u qabo qofkii ama oon la garanin wixii hayey waxay keenaysaa inuu dadka kale ku faafiyo marka adeegaas caafimaad wuxuu keenayaa ama dadkaas caafimaad ka shaqeeya waxay u fududaanaysaa inay u gudbiyaan cudurkaas ama dadka yaqaana ama goobaha uga habboon inay usoo gudbiyaan ayaa ayaa u fududaanaysa inta ka horeysana iyaga ay u qabtaan adeeg caafimaad oo qofkii ay mataqaanaa dadka kaleetana ka isolate gareeyaan tallaabadan ku aadan in ciidanka dhexdiisa laga sameeyo kooxo caafimaad oo gurmad ah oo u adeega qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa sidoo kale soo dhoweeyey xuseen miro cusable oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed sidaa ogsoon tahay ciidamada qalabka sidaa waxay leeyihiin hoggaan caafimaad oo u gaara ayay leeyihiin sidaa daraaddeed in la ballaariyo iyada oo fadhi walba laga sameeyo unug caafimaad oo bulshada u gargaarta ayaga dhexdoodana isdaryeela aad bay u fiican tahay waxaa kaloo ku jirta public relationka xataa soo jiidashada dadka shacabka iyo isdhexgalka ciidanka iyoiyo muxuu ahaa shacabka aad bay u fiican tahay arrintaas waayo ciidamada qalabka sidaa gebigooda meel kastoo ay joogaan waa sokoorso sidaa darteed aad bay u fiican tahay waxaa kaloo loo baahan yahay inay gargaaraan carruurta dabayshu ku dhacday dadka u baahan sakoorsada degdega sida dadka dhaawacmay markaas dhiig joojinta muxuu ahaa qofka muxuu ahaa suuxdinta ku dhacday markaas oo yaalla meel wixii adiga markaas emergency ah inay wax u qabtaan ciidamada wax aad loogu baahan yahay weeye dee weligoodna way lahaan jirtay ciidamadu way lahaayeen unug gurmadka degdega ah oo caafimaadka ah fadhi waliba waa lahaa marka aad bay u habboon tahay arrintaas in lasii dardadgeliyana waa waa aad bay u habboon tahay waayo waddanka waxaad ogsoon tahay in cudurro badani ka jiraan dagaalla lagu jiro ilmihii ay iska dacdaraysan yihiin qorshahan ku wajahan in ciidamada qalabka sida ay yeeshaan kooxo caafimaadka ka shaqeeya islamarkaana bulshada u fidiya howlaha la xiriira gargaarka caafimaadka ayaa waxaa aragtideeda ka dhiibatay muno mustaf oo ka tirsan gableyda ciidanka xoogga dalka way habboon tahay waayo ciidanka waa bulshada way u baahan tahay waayo meeshaas ay aadayaan waxaa dhici karta in caruurta ay jiran tahay oo ay mise ay dabeel qabaan waxyaalo badan ciidanka waa uu bulshada way u qaban karaan waxaa jirta meel baadiya oo kale oo ay dad ay ku nool yihiin ciidankana meeshaas way u baahan yihiin bulshada waayo waxaa dhici karta ee dadka jooga inay caafimaad darro qabaan ee sida cudurka dabeysha oo kale marka way u baahan yihiin bulshada ee baadiyaha ku nool ciidanka way u baahan yihiin waxyaalo badan ay u qaban karaan sida ee cudurrada oo kale waxay u qaban karaa matalan maxaa la dhahayay dhiigjoojin oo kale waxyaalo badan ay u qaban karaa walaal aan dhihi karaa ugu dambayntii axmed caamir diirshe oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa arrintan la xiriirta in ciidamada loo sameeyo qaybo u tababaran howlaha gurmadka caafimaadka ku tilmaamay qorshe aada u wanaagsan oo yareynaysa faafitaanka cudurrada oo ay dabayshuna ka mid tahay waa fikrad aad iyo aada u fiican sida maraykankuba ka sameeyey galbeedka africa oo usoo diray ciidamo maaragtay caafimaad ee u gargaara ummadahaas yacni cutubkaas hadda waxaa loola jeedaa cutub keligiis meel degan waxaa laga yaabaa meesha inaysan rug caafimaad lahayn dhakhaatiir aysan joogin marka aada iyo aad baan fikraddaas u ayadaynaa in cutubyo kasta ay lahaado qaybo caafimaad oo ummaddii u gargaara xagga dabaysha xagga boolyada xagga yacni wixii ay awoodaan markaas waana fikrad caalamiya oon aad iyo aad u aayada ciidamada keliya maahane bulshadoo dhan bay anfacaysaabo ciidanka laftigiisa waxay anfacaysaa inay u keento deganaansho iyo xasilooni oo askarigu meeshiisa uu ku xasilo meesha uu meel dheer uga soo aadi lahaa daaweyn iyo gobollada qaar usoo saafir lahaa laakiin haddii uu ciidankii dhexdiisa uu ka helo meel isku daaweeyo meel isku caafimaadiyo oo meel isku baaro waa arrin aad iyo aad dahab u ah wallahi waa soo jiida karaan dal jacaylay ku abuuri karaan waxyaalo badanay ku abuuri karaan inaan ayaga ka mid yihiin oo ummadda isku ictiqaado ciidanku macnaheed wuxuu awoodaa inuu dadka kale gargaar u fidiyo inuu iskala ballaariyo inuu ummaddii dhex galo socialization ummadda inuu dhex galo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhinaca kalena waryaheena magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa isna la hadlay qaar ka mid a macalimiinta dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan magaaladaasi garowe warbixintan ayuuna inoo soo diray deegaanada puntland kama jiraan cutubyo caafimaad oo dhanka ciidamada si ay uga jawaabaan cudurrada degdega u dilaaca iyo gaarsiinta tallaalka dhulalka aan la gaari karin ama miyiga ah haddaba saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaan weydiiyey suurtagal ma tahay in ciidamada qalabka sida ee deegaanada soomaalida laga dhex abuuro cutubyo caafimaad oo ka qayb qaata gurmadka la dagaalanka cudurrada sida dabaysha oo kale goobaha miyiga iyo dhulalka fogfog agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne oo la hadlayay barnaamijka ayaa tilmaamay in aysan horay u qorsheen in cutubyo caafimaad oo dhanka ciidamada ahi ay kala qayb qaataan arrimaha tallaalka balse ay yihiin ciidamada xoogag ay mudan tahay in ay arrimahaasi ka qayb qaataan wa way tahay suuragal way tahay laakiin qorshe aanu u samayna iyo hawsha noocaas weli ano iskuma anaandayin lakiin wadamada qaarkood oo laga isticmaalo way jirtaa oo isticmaala ciidanka isticmaala meelaha fog iyo meelaha aan la gaari karin u isticmaala way jiraan laakiin annaga soomaali ahaan guud ahaan gaar ahaan puntland weli qorshaha ciidanka ma anaan gelin laakiin kolley waa awood iyo iyo awood loo baahan yahay weeye oo muhiim u ah inay ka qayb qaataan barnaamijkaas ciribtirka cudurka booliyada garweyne ayaa qaba in barnaamijkan tallaalka booliyada ama dabaysha uu yahay mid caruurta la siinayo laba dhibcood oo aan u baahnayn xirfad badan ciidankana haddii loo diyaariyo ay noqon karaan xoog looga faa'iidaysan karo dadaaladaas caafimaadka walaal maya way kala duwan yihiin oo waxaweye cudurka dabaysha qof kasta oo oo aan xirfad badan uma baahna aqoon badan uma baahna waa laba dhibcood qofka la siinayo waad ogtahay lama raadiyo qorof xirfad aqooneed le laakiin talaalada kale oo ama cirbadaha ama aqoonta badan u baahan waa jidhaa in xirfadlayaal loo baahan yahay awoodda ciidanku aad sheegteen runtii waa awood jirta oo muhiima oo in la isticmaalo u baahan laakiin soomaaliya weli lagama hirgelin lagamana isticmaalin shirada ka qaybgalo caalamka waxay aan arkay wadamo soo bandhigaya doorka ciidamada ka qaateen marka walaale waa awood loo baahan yahay runtii waa awood loo baahan yahay hadda puntland oo kale waxaa jira ciidamada xeebaha ilaaliya oo jooga magaalooyin fogfog baargaal iyo aid oo kale iyo meelo badan bay joog joogaan oo looga faa'iidaysan karo run ahaantii aad iyo aad bay u fanaan lahayd laakiin weli ha weli wasaaradahaan weli wasaaradahaan qorshaha baana gelin ma garas dhanka saraakiisha ciidamada ayaa aaminsan in ay awood u leeyihiin inay ka qayb qaataan dadaalada caafimaadka waxaana arrintaas iiga waramay maxamed cali ciise geelle oo ku magac dheer gaalkacyo oo ah sargaal dhanka militariga waxaana uu tilmaamay in ciidamada laf ahaantooda ay leeyihiin cutubyo caafimaad aada iyo aad baad umahadsan tahay ciidamada xoogooda iyo aqoontooda iyo dhiigoodu waxay diyaar u yihiin dadkooda iyo dalkooda way u dhaarteen oo nafta ugu qaalisan ayadana way u huraan waxaa looga faa-iideysan karaa cutubyada ciidamada qaybo gaar aha waxaan caafimaadka oo loogu talagalay shaqooyinka gaarka ah oo ciidanku ay leeyihiin oo sida kuwa iyaga caafimaadkooda qaabilsan laakiin tiradan hadda aad leedahay qaabkee looga faa-iideysan karaa waxay tahay in la tababaro oo wasaaradda caafimaadka iyo ciddii kale oo arrimahaas ku midlaya ay tayeeyaan tababar la siiyo marka meel kasta way qaban karaan wayna aadi karaan diyaar bayna uleeyihiin shaqooyinkaas ka badan kaor dalkooda iyo dadkooda ay u qabtaan
maxamed gaalkacyo ayaa tusaale u soo qaadanaya in ciidamada ay horay uga qayb qaateen gargaar la gaarsiinayay dad ay abaaro saameeyeen deegaanada puntland haah way kasoo bixi karaan saad hadda xusuusato dawladii tan ka horeysay oo cabdiraxmaan maxamed faloole cutubiyo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiidkooda baa markii abaartii dheereed ay dhacday tegayay meelaha aan la gaari karin oo xataa baabuurtu marin iyagoo dadkooda biyaha u qaybinaya iyo raashinka oo gargaaraya marka ciidamada ama diyaar bay uyihiin wixii ay qaban karaan dalkooda iyo dadkooda laakiin waxay uyihiin waxayna aqoon in laga tayeeyo oo la baraarujiyo oo wacyigelin lagu sameeyo marka diyaar bay xabad bay u gelayaan oo difaaca naftooda ay horeyaan iyo xumadooda ay ku waayaan marka shaqadii kaleo iyagoo dadkooda ay u qabanayaan iyaga sharaf bay u tahay ciidamada ayaa aaminsan in arrintaasi sidoo kale ay sahli karto kalsooni iyo isku soo dhowaansho arrintaas waxaan isleeyahay wax fiican bay noo sameyneysaa dadka ay nagu xireysaa shacabka iyaguna wuxuu dareemaya haddaan arrintaasoo kale ka qayb qaadano oon sameyno wax fiican iyo soo dhaweyn iyo kalsoonidii ay nagu qabeen mid sii lama laabeysaan u arkaya waxa weeye fursad qaaliya nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a
aad buu mahadsan yahay waryaheena nuux muuse berjeeb oo noo soo diray warbixintaasi ku saabsanayd suurtagalnimada in puntland ay ciidamada u adeegsato gaarsiinta adeegyada caafimaadka iyo tallaalka dhulka fogfog haatana nairobi ciidamadii xoogga dalka soomaaliya horey ma u lahaayeen cutubyo caafimaad oo gargaarka ka qayb qaata sideese looga faa'iidaysan karaa cududooda waryaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa su-aashaasi hordhigay korneyl horey uga tirsanaan jiray ciidamadii soomaaliya warbixintan ayuuna nooga soo diray kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo oo toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa ciidamada qalabka sida iyo weliba ciidamada kale ee nabad sugidda booliiska iyo qaybaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya ma yihiin kuwo iyagu qayb ka qaadan kara ololaha cudurrada faafa gaar ahaan dabaysha masa jireen wakhtiyadii hore ciidamo noocaasi oo kale u shaqeeya oo marka ay masiibooyinku dhacaan dalka soomaaliya si weyn uga howlgeli jiray iyadoo loo baahan yahay mar walba in ay ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshadu sidii looga hortagi karo cudurka dabaysha oo ah tallaalka oo keliya waxaa looga hortagi karo maadaama cudurkaasi ilaa iyo haatan aanu lahayn wax lagu daweeyo waxaa toddobaadkan barnaamijkeenna igala qaybgalaya sarkaal ka mid ahaan jiray ciidamadii dalka soomaaliya oo corneyl injineer axmed xuseen la yidhaahdo oo isagu bal eegaya baahida loo qabi karo ciidamadaasi iyo qaabka ay uga qayb qaadan karaan cudurrada faafa sida dabaysha oo kale waxaanu yidhi bismillaahi run ahaantii waa loo baahan yahay waana jiri jireen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahayd qeybta keli ah oo leh ciidanka gurmadka degdega ah gurmadka degdega ah hadduu noqdo caafimaad iyo hadduu noqdo dabdamis iyo hadduu noqdo bacaad celin iyo hadduu noqdo koleera oo sabantiyadii wadanka soo martay xuduudda xooggale waxaa ka qaatay waxa ahayn ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed siiba muxuu hayto ciidanka gurmadka degdega ah taasoo markasta iskugu dhafnaan jirtay habda dhisaasarka ama dhibaatada jirta nooceeda oo u haystay markaas ama gaadiid ay degdeg ugu gaaraan ama dad muxuu hayto tababaran oo u tababaran cudurada sida boolia iyo muxuu hayto koleerada iyo cudurada kaloo markaas faafa sidai ay uga hortegi lahaayeen way jiri jidhay soomaaliya ciidamada gurmadka degdegaanana keliya ma ahan ciidan gurmad degdeg oo meel u taagan hal cudur laakiin waa ciidan cudur kasta oo markaas jira oo ama faafa ama u baahan in degdeg wax looga qabto wax uga qaban jiray marka ma loo baahan yahay taas shiki kuma jiro in loo baahan yahay oo ciidamadu maantayto adduunka horu maray waxaa tusaale nooca maraykanka iyo wadamada westernka ciidamada degdega waxyaalaha gurmadka u dhaca waxa ugu horeeya waa ciidamada maraykanka saasoo kaleeto iyagoo wadan weyna haddana ay leeyihiin hay-ado caafimaad ama u tababaran degdegii kaleeto oo markaas loo baahna marka wadamada saddexaad kama maaranto cududa keliya oo abaabulan oo ka qaybgalika dhabooliya iyo cudurada kaloo faafa waa ciidamada gurmadka degdega waana important in la helo ciidankaas wadamo badan oo adduunka ka mid a ayaa ka qayb galay ololayaashii ugu dambeeyey ee cudurada faafa ee weliba khatarta geliyey qaar ka mida wadamada galbeedka africa ku yaala ee cudurka ebola markii uu ka dhacay iyagoo inta badan ee ka qayb galay ay isugu jireen shaqaale iyo dhakhaatiir ka kala socday dunida qaybo badan oo ka mid a waxaa kale oo jira cilmi baaris gaara oo iyaguna ay ku sameeyaan hay-adaha dhinaca markaas iyagu caafimaadka qaabilsani cudurrada sida looga hortegi karo iyo baahida muhiimka ee xoogga markaasi shaqayn kara ee ciidamadu ay arrintaasi ka qaadan karaan mar kale injineer korneyl axmed xuseen oo eegaya bal xilligan burburka soomaaliya uu ka dhacay iyo cudurka oo meelo badan haatan booliyadu kusii faafayo baahida loo qabo in ciidan gaara la dhiso oo arrimahaasi ka howlgalana waxa uu yidhi lama huraan weeye run ahaantii ciidanku marka ciidan leeyahay waa cududa keliya oo tababaran oo la heli karo mar kasta iyo goor kasta loona adeegsan kasto loona adeegsan karo dhibaato walba oo degdega oo markaa dhacda ciidanku inuu la diriro cadow keliya ah oo xabad keliya ku dagaalama ma ahan wuxuu u tababarnaan karaa any gurmad oo dhici kara hadday dabdamis noqoto sidaan hore uga hadalna iyo hadday boolyo noqoto iyo hadday noqoto cuduradii kale oo faafa marka ma loo baahan yahay arrintu mooyaane waa in loo abaabula ciidamo degdeg ah oo ciidanka gurmadka leeyahay gurmadka marka la leeyahay wax kastaa soo geli kara dabaylo iyo duufaamaa soo geli kara dabbaa soo geli kara cuduraa soo geli kara waxaa soo geli kara muxaato dhibaato kaleeto daadad baa soo geli kara marka ciidanka gurmadka degdega ah wuxuu ku qalabaysan yahay inuu mobilization samayn karo oo gaari karo meeshii iyo inuu wax kasta oo markaas looga baahan yahay degdeg inuu qayb dhinaca civilianka ama hay-adaha kale oo oo civilka inuu uga dhaqsiyo badan yahay marka waa degdeg maantana wadankeena waxyaabaha wax ka qaban karo ugu weyn oo siba cudurka ambooliyada iyo cudurada kale tababa oo faafa waa ciidamada waana in loo tababaro ciidamo gurmado degdega
aad ayaad u mahadsan tahay injineer korneyl axmed xuseen oo ka mid ahaa ciidamada qalabkasi ee dalka soomaaliya barnaamijkeennii booliyo toddobaadkan oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o a islamarkaana si gaara loogu talagalay dadka af soomaaliga ku hadla oo v o edu hadahay oo kale ay si weyn uga raarido wacyigelinta ku saabsan ka hortagga iyo daaweynta cudurka booliyo intaa haynoo joogo inta aynu toddobaadka dambe barnaamij lamida kaa ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa haddii ilahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
dabayshu waa cudur halisa oo curyaamiya carruurta sida keliya ee aad carruurtaada uga difaaci karto waa inaad ka tallaashaa tallaalku waa lacag la'aan waxaana laga helaa xarumaha hooyada iyo dhallaanka hooyo iyo aabbe maxaad dareemi lahaydeen haddii cudur aad ka hortegi karto uu curyaamiyo ubadkaaga
welina waxaad nagala socotaan v o a washington barnaamijkuna sidaad maqlayseen waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatana dhinacii kaalimaha sugaanta heestii caaweylo garo iyo fanaaniinta cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdilaahi harow
haynin caanu cilmi iyo aqoon loo cirkayo dayaxatigii waxaan haynin caanu cilmi iyo aqoon loo cirkayo dayaxatigii ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cidaha kala shubaaye ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cidaha kala shubaaye عن عديد السمدي عدك جي عوا عوا إلى كرو عن عديد السمدي عدك جي عوا عوا إلى كرو عاشقها توجرو أذان علمك عاشقu hadduu jiro adaan calanka calanku ikaha calanku ikaha dul suran yahay aan wada ciyari hadal hay u soo celin aan wada ciyari hadal hay u soo celin
haddaad tahay nin cuudulo meel kastaba cagaha dhigay ciyi kuma su'aaline haddaad tahay nin cuudulo meel kastaba cagaha dhigay ciyi kuma su'aaline anbacaanahaydiyo wanka cududa weyliyo codcodkaygu igu filaane ambacaanahaydiyo wanka cududa weyliyo codcodkaygu igu filaane ciidaydan hodanka ceebu qurimaye carabka carabka hahay calin ciidaydan hodanka ceebu qurimaye carabka carabka hahay calin cudurdaar hadduu jiro hay cabanin cudurdaar hadduu jiro hay cabanin hay cabananiga hay cabanisku cadamayhine hay cabananiga hay cabanisku cadamayhine cagta saar wadada hadal haygu soo celin cagta saar wadada hadal haygu soo celin
waxaan ahay nin cawsiyo ka caweeye yurubo cusba malab ka dhigay waxaan ahay nin cawsiyo ka caweeye yurubo cusba malab ka dhigay heestaasi fanaaninta cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdilaahi harow waxay dhegeystayaal u dambeeyeen qaybtii hore ee barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha haata waxaynu gudageli doonaa qaybtii dambe waxaa goordhow aad maqli doontaan qaybtii labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijka dareenka dadweynaha oo uu inoo hayo waryaheena yaasiin ciise wardheere haafhaafiye hadal kuma jira maxmed waxaa inoo haya waryaheena xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne ka soo diray
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij ay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinayaa magaalada beledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan subax walba oo ku taalla bartamaha magaalada beledweyne bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdikariin maxamed axmed waxaan ku suganahay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne anigu waxaan rabaa dowladdii dhexe ee soomaaliya maadaama ay dhiseedo maamul goboleedyo in maamul goboleedyada dhammaan loo wada dhan yahay ay si fiican u wanaajido dhammaanna ay dowladda dhexe hadday tan maamul goboleedyada ay hadda sidoo kale gobolada dhexe ahlusuna waljamaaca meelay taagan tahay hiiraan dhib badan baa ka taagan waa inay dowladdii dhexe dhammaan intaas ay xalida hadoolen insha allah qaabka aad leedaha loo xaliyo muxuu yahay waxaa wa- waxaa waaye wadahadal ha la furo dhammaan ahlusuna wadahadal ha lala furo qabiilaadka isku haysta hiiraanna wadahadal ha lala furo magacaygu waa cali ibraahim waasuga oo loo yaqaano cali joqofey waxa waaye magaaladan waxa waa dadka jooga aad bay u fiican yihiin aad bay u wanaagsan yihiin barwaaqo ay haystaan roob ay haystaan laakiin maamulka oo aan isfahamsanayn maamulka dadka joogo kuwa wax u talina oo maamulka dowladda ka socda iyo dadka shacabka oo gudaha jooga haddii ay isfahmaan ay iswarsadaan waxaa ka soo baxa horumar iyo barwaaqo isqaqabsina waxa wataraayo gobolka waxaan rabnaa dadka aqoonta le oo u dhashay gobolka inay noo yimaadin wax noo qabtaan dadka anaga aan waxba noo tarayninna hawsha bannaanka laga joojiyo isfahamka aad sheegtay waa isfaham noocee ah isfahamka aan sheego waxaa waa gobolka wuxuu leeyahay dowladaa ka jirto dalka dowladaa ka jirto maamulaa joogo maamulka iyo dadka shacabka oo maamulka ay maamul u yihiin inay iswarsadaan oo ay waxa madowga ku dhex jiro ay ka saaraan maamulku uu haddii lala shaqeeyo waxbuu qabanaya haddaan laakiin la dabadaabiyeeyo oo waxba lala qaban oo la indhacadeeyo oo derbiyada laga caayo waxbuu taraa dareenkaygu waa intaasoo haye een, adigana magacaada magacayga axmed cabdilulahi axmed guulwada waxaa igu taaganoo hadda aan aad u xeeseylahayo qof ahaan aan dareenkaygu hadda muxuu ahaa uu dareemaya waxaa weeye xaasxaasadda hadda dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka hiiraan oo yacni barnaamijyadan dib u heshiisiinta iyo maamul u samaynta muxuu ahay federaalkaas iyo taasaa xaasxaasadda baryahan igu taagan taas waaye qaabkay wax u socdaan ma ma waxaad dhaliilaa jirto ma si wanaagsan ay ku socdaan maxay tahay dareenkaada arrintaa ku aadan Ee, qaabkii wax u socdaan waxaa waxaad mooddaa wax xoogaa lagu degdegayo oo qabya in xoogaa ku jirta aad mooddaa waxaa jira barnaamijku bacdimaa uu yahay barnaamij hiiraan oo muxuu ahaa in la ballaariyo arrinkiisu muddo kooban oo berye iyo bil iyo wax ku soco kara inay tahay i muuqata yacni dad badan oo ay ka qayb galaan arrinkaas oo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo ururada bulshada oo kale noocyadooda kala duwan marka barnaamijka xoogaa waxaan ka dareemayaa xoogaa degdeg ahaan aan ka dareemayaa haye
haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan waxaa dareenka yacni eh, ka jiro hadda caalamka eh, sida eh, dagaalada iyo rabshadaha ka socdo wadana- eh, wadamada muslimka oo kaleento eh, waxaan u arkaa mid yacni islaamka ama guud ahaan ummadda soomaaliya ummadda muslimiinta oo dhan mid dhibaato weyn ku ah sababtoo ah hadda waxaad dareemi kartaa waxa ka socdo yeman oo kaleento waa dhibaato yacni muslimiinta dhib ku ah Eh, sidoo kaleeto ciraaq waxaa la mida libiya marka eh, suuriya f- eh, afghanistan maxaan ku idhahdaa falastiin dabcan marka waa waxaan isdhihi karaa waa dhibaato ay ummadda muslimiinta lagu haayo sidaas daraaddeed marka dareen ahaan waxaan isleeyahay waa ha marka islaamka waa maxaan dhilaha marka calaa kulli xaal almuhiim ummadda sooma ummadda muslimiinta meel kastay joogaan arrintaasi waa inay iska kaashadaan oo ay gacnaha iska qabsadaan si ay xal loo gaaro bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdirasaaq cali muumin waxaan joogaa magaalada beledweyne Een, aniga waxaan dareen runtiin ka qabaa Een, maamul ayaa hadda la sheegayaa in lasoo dhisayo oo maamulka hadda gobolada dhexe een, midkii iyo kuwii hore loo dhisay sida jubbaland koonfur galbeed puntland somaliland Een, ma waxaa noola keeni rabaa maamul ka bedelan midka hadda macnaha magaalada hadda joogo hadda sida hadda isqabsiga degmadii iyo gobolka hadda isqabsaan mase mid ka fiican ayaa hadda lasoo wadaa taasaan anigu waa horta fikirkeyga wa- kuwaad macnaha aan ka hadlaayo midda kale een, wax haddii la sameynayo wax loo baahan yahay dadka aqoonta leh dadka inaadgaradke dadka waxgalke in shirkan laga qaybgeliyo maadaama ay u baahan tahay dad aqoon iyo khibrad u leh kuwa hadda hadda waxaan aragnaa kuwa iska socdo mataqaana aanan waxna aan aqoonin ku dadka horboodaayo marka ma dhihi karna maamul midda kale sidaan arki jiray een, waxa waaye in lagu soo xulo ergooyinka ka qaybgelayso shirka in degmo lagu soo xulo aysan noqonin sidii waa sidii waqtiyadii horento oo dhici jirta oo kaleentaa in la yirahdo mataqaana een, reer hebel waa iyo in hebel waa lagu soo xulin ay noqoto degmo haye adiga waxaa ku bilowdaa magacaada iyo dareenkaada ee waxa maankaada ka guuxaya
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga ah cabdulle xasan maxamed ku ku sugan beledweyne Een, horta waxaa aniga maankeyga ka dhex guuxayo beledweyne ilaa iyo een, gaalkaayo masaafo dheer ay isku jiraan mideeda kale maamullo ayaa ka shaqeyn jiray Een, wadadiina waxaa waaye isbaaradiyaa se a kusoo badatay Een, maamulladii hore ka shaqeyn jiray iyo maamullada hadda la leeyahay waa loo sameynaya waxaa loo gudbiyaa dowlad goboleed Een, ma qorshaha horta ma ugu jiraa inaa wadooyida horta kow wadada la sifeeyo waayo shacabkii ayaa dhibaato ku qabo Een, midda kale dadka horta du- tuulo tuulo walbaba dadkii deganaa haddii isbaare ay hor dhigtaan Een, horta waa mashaakil meeshiisa taagan horta Een, maamulka hadda la sameynayo dowl- dowlad do- dowlad goboleedka qorshaha ma ugu jiraa in la qaado m- een, deegaan kasta isbaarada hortaalo haddii ay qorsho ay ugu jirto maamuladaas la sameynayo hiiraan iyo een, galgaduud waan soo dhaweyneynaa haddii kale waqtigiisa iyaysan iskaga lumin intaasi waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne hama ogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaanu ka soo tabinno magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a haatana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka ka hortagga cudurka dabaysha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inugu ah doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera doctoorka waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo saamaynta ay dawo dhaqameedku ku yeelan karto carruurta marka ay boolya ku dhacdo dadka maaragtay ee dawo dhaqameedka isticmaala ee aan aqoon u lahayn xanuunkani dhibaatooyin badan baa kasoo gaara waxa een, ka luma waqti badan ee, waxa ay ku dayacaan ee, meelo badan ee, dabiib ee, maxaan ku dhahay waxa kaloo ay sameeyaan dee me- ku- kharashyo badan ayaa kaga lumaa dhibaatada ugu badan waa kharashkaas ka lumaya ee walba ay shee ku geynayaan walba ay wax ku geynayaan xagga caafimaadka dhibaato intee lagba ka soo gaadha waxa dee kasoo gaaraysa waxa weeyaan een, haddii la siiyo geedo iyo waxyaalo kale waxa qofkii waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu ku sumoobo een, geedaha waata tallaalku isagu kaalin intee leeg buu ka qaadan karaa yaraynta cudurkani boolyaha wuxuu ka qaataa ka- tallaalku waa kaalinta ugu muhiimsan ee, waayo xanuunkani ma laha daaweyn waxa keliu leeyahay waxa weeye kahortag marka waa kaalinta koowaad ayuu ka qaataa tallaalku waata dhaqameedka waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid a gubitaanka oo kale iyo in geedo kale la siiyo ma u malaynaysaa inay saameyn dhinaca caafimaadka oo aada u weyn ku yeelan karto carruurta marka ay weynaato haa way ku yeelanaysaa waayo dhaawac bay gaadsiinaysaa Ee, maxaan ku dhahay dubniinkan iyo waxaan geeduhuna waa geedo aan la tijaabin oo ay ay ku jiri karto ee, walxo suni ay ku jiri karaan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay ku soo ee, ku samayso dhibaato caafimaad waatay eh, khadka telefoonka waxaa ku jira dhegaystayaal doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan waa ibraahim sheekh axmed magacaygo kale barnaamijka maanta waa barnaamij aada xiiso leh Een, waxaan isweydiinaya waxay ahayd dawo dhaqameedka Een, waxaan ogsoonahay inay tahay een, dawadii oo aan eh, la dejinin muxuu ahaaye heer cabirkeedii ama dooskeedii inta badan eh, dawo dhaqameedka caafimaadku ma diida laakiin wuxuu diidaya waxa weeyaan dooski dooskiiba overdoos noqonaya oo waxyaaba badan ku keenaya Een, doctorka waxaan weydiinayaa siyaasadda intee leeg ba dawladdu ka leedahay ama isbitaalka ahaan ood ka leedihiin ina dadka wacyigelin marka hore dawadii wax ka muhiimsan dadka wacyigelin loo sameeyo si aanay ufiicin u samaynin eh, muxuu haye u isticmaalin dawa dhaqameed si aanay carruurta uga ilaaliyaan si ay tallaalka u qaataan wacyigelinta intee leeg baad policy intee leeg baad ka leedihiin wacyigelinta boosiga aanu ka leenahay waxa weeye waxa weeye dadka waxaanu had iyo jeer kula talinaa inaanay maaragtay dawo dhaqameedkaas aanay isticmaalin Eh, inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow Eh, miskiinkiyada dhalada goobaha caafimaad ee ugu dhow inay maaragtay had iyo jeer ku xidhnaadaan si ay uga helaan kahortagii oo tallaalkii eh, iyo talooyin kale oo caafimaadba dhegaystaha kale ayaan rabaa inaan fursad siiyo magacaagu saddexan iyo halkaad joogtid magacayga saddexaan waa ibraahim khadar saciid waxaan joogaa magaalada hargeysa doctorka waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu horeysa aan weydiin lahaa waxay tahay dadku waxay isku khaldaan cudurka booliyada waxay ku khaldaan oo ay yidhaahdaan wax sababta ugu wacan daawo dhaqameedka waxay- waxay u yaqaanaan dabayl jin inay qofkaa martay oo dabaysha jin ay qofkaa qalqalloocisay dabeeta saa darteed bay gubniin iyo xuugulada arrinkaas bal maxaad eh, dadka kaga jaahil saaraysaa ani aaminsanahay ama dabayl jin inay jirto ee booliyada iyo dabaysha jin la isku khaldo Ah, arrinkaasi waxaan eh, waxaan oran lahaa dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin dheeraad ah xanuunkana waa xanuun jira oo uu keeno virus oo nooc ka mid ah jeermisyada iyo macnagtiga ah Eh, kaasoo qofka dee u gudbi karaa eh, eh, isagoo soo raacay maaragtay eh, biyo wasaqaysan ama cuntadii oo wasaq oo so- ay soo gaadhay jeermiskii soo gaadhay Eh, marka xanuunku waa xanuun la isqaadsiiyo eeto waxa weeye marka een, waxa uu leeyahay oo keliya waa ka hortag haddii uu qofku ku dhaco daaweyn ma laha sidaa darteed waxaan ummadda u sheegayaa inay maaragtay een, ogaadaan oo ay saa u ogaadaan oo aanay maaragtay daawo dhaqameedyada kale iyo waxyaalaha kale ee maaragtay een, qofka dhibaatada u keenaya aanay maaragtay een, ma- aanay ku dhibaatoonin oy ka waantoomaan ito inay ku xidhnaadaan goobaha caafimaadka inay ilmaha markuu eh, ma- eh, day- au dhasho ayaa loo bilaabaa Eh, tallaalka afar jeer baa la siiyaa inay hal iyo jeer eh, ku xidhnaadaan goobaha caafimaad ee ku dhow ayaan u sheegaya dadka su-aasha kale raba inaan ku weydiiya waxay tahay een, inta badan xanuunkan booliyo wuxuu naafeeyaa xubnaha qofka uu ku dhaco marka ma laga yaaba haddii marka hore loo sameeyo jimicsi iyo waxyaabo la mida in naafadiisaasi wax laga qaban karo way adagtahay si wax looga qabtaa inta badan waxa weeye waa beer mina weeye waa waa waa waxa weeyaan eh, waxa ku dhacay qalal marka unugyada maaragtay neerfuuna ma soo noolaadaan marka yani taageero in- in maaragtay qoryiyo wax loo sameeyo mooyaane inay maaragtay eh, uu soo noolaado neerfkaasi eh, lagama yaabo waa tahay fursadda u dambeysay waxaan siinayaa dhegaystaha lagu magacaabo ibraahim sheekh oo jooga magaalada hargeysa waa mahadsan tahay cudurkan horta waa cudur soo dhakhtarku sheegay aada u dhib badan oo aan dawo lahayn kahortag mooyaane laakiin waxaa jira goobo fog fog oo een, dadkii ayna soo gaari karin goobihii caafimaadka adiga dhakhtar dhakhtaryan aanay kugu iman karin oo b d ga ama meeshii aad fadhiday een, u baahan in halkooda inta loogu tago oo reer miyo meelo fog jooga oo aan goobo caafimaad kaaga dhoweyn dadkaas oo kale maxaa laga yeelayaa waa sinaadee doctor bal aragtidaada
Eh, waxaa jira barnaamij eh, immunisation ah oo eh, wasaaradda caafimaadku ay leedahay kaasi waxa weeyaan isku suwal buu leeyahay waa la wada maraa meel dhow iyo meel dheer baha ito waxa weeyaan halkaasaa lagula kulmaa oo waxa weeyaan halkaasaa loogu geeyaa dhaqaale ayaa loo sameeyaa kuwaasaa ugeynaya meesha meeshay joogaan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii wacitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa doctor khaliil axmed obsiye oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada berbera tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya xubintii wacitaanka ee barnaamijka wacyigelinta dabaysha dhegaystayaal waxaa barnaamijkaas uu ahaa barnaamij hore uga baxay idaacaddeenna fariinta uu xambaarsan yahay darteed ayaananu idinku soo celinay halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waa qaybtii labaatanaad ee barnaamijkii xiisaha lahaa ee wacyigeli aan idhaahdee lama huraan ku soo dhowaada
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii labaatanaad ee sheekada
iskeen waa iskeena baskii haye haye haye hala dhaqsado hala dhaqsado hala dhaqsado cuntada iyo weelasheedii hala diyaariyo cabitaan iyo cunto haye shaqaystaa waa dhargaa shacaadaa waa qadaa heleley hooyo wax walba soo daadi wax walba hilibka ariga caanaha geela soo daadi haye hala soo dogo hala soo dogo waa tan waxaayadda ugu cuntada wanaagsan dhaqsaha loo qadeeyona dhaqsaha loo qadeeyohala qadeeyo war meesha tani tubcan waa meel kala socota sidaan uma malaynaya anigu weligay ma imaan laakiin waa meel kala socota tubcan weligaa maad socon miyaa waa dan la helay helaley helaley ilaahay baa mid kale ayuu furaa
meelas jooko haye cali baashi haye balka waran tubcaana inta aad maqneed maxaa isbedelay duubow aniga mar horaa iigu dambaysay tubcaano laakiin tubcaano janna waaye wax badanna waa laga qaban karaa duubow alla ilaah rooblana waa kanaa marka waaw cali baashi saaxib iska waran alla maku soo aruushi alxamdulilah rooble waa soo laabtay alxamdulilah saaxib walla waa sidiisii wax isbedela ma laha inkastoo aad naga weynayd oo aadna garaaci jirta waagaan yareen haddana waxaan isla hawaa gaboobay laakiin waa sidiisii malaha waa qurbaha iyo raaxada faraha badaneed ku jirtay
roblow adba ma iga yeeraysatid aniga adiga waa is ogeen markii yayareen in adiga sambuuska ah iga xoogi jirtay laakiin dad badan aa umalaynayaan oo qurbaha markay aadaan inay raaxa taallo rooble qurbaha raaxa ma taallo oo runa dhib kalaa yaallo laakiin kabta kabal intaan ugu kaadsoon isoo socodsiiye aan xaafadda aadnay marka hore aan qadayno waxaan joognaa makhaayadii ugu fiicnay tubcaane horta wax cunan caloosha gelin maya maya qada maanta gurigaa noogula diyaariyey waana nala ka sugayaa ee aanan wada aadna oon soo wada qadayn maya dhuubow saasaa dhiheen haddaba makhaayadda waata waa joognaa makhaayadda markaan cuntada ku cunno tartiibkeen aan u badxno cali baasho waa wax loogula talagala weeye reerkii oo dhan baana sugaya waa nala ka warhayaa ee aan aan wada soconno jigrana waa kanaa layleh waryaaya wallaaha nin maqnayn raggii waa iskeena warban warrama ninkanana ma ninkii aan sugayno cali baashi ahaaba haa haa barasho wanaagsan jigrow barasho wanaagsan
haddaad annagu meeshii aad nooga tagteen baanu weli taaganaa wax iskaga haya bedelay bala warkaas bartii aad nugu ogey meel ugama anaa dhaqaaqin ee justo aniga beri hore aan dhulkan ka tagay wax badanna waan ka maqnaa dadkii hore u joogi jirana hadda waxaan u malaynaa badankood inay dhulkan ay ka qaxeen war heedhe dad badan baa meeshaan ka tegaye adigu maxaad noo wadaa hadda adigu maxaad noo sidaa iska daa wixii tegay iyo wixii yimid iyo calaxaasil adigu hadda maxaad wadaa jigrow kollayba aniga haddaan imid wixii aan wado ama wixii aan sido kollayba waa iska arki doonaa laakiin waxaan u malaynayaa haddii aad gacanta u geshid dad aan garanayo oo isku sheegay inay yihiin madaxda tubcaanood wax lagaa faa'iidahayaaba iska yar markaad gacanta kuwaa u geshid maya maya maya jigra saasaa dhihin talada dadka oo dhan ay ka dhexaysaa wax aniga keligay oo ii gaar ah ma ah ama adiga keligaa kuu gaar ah waa naga wada dhexaysaa haa bal waayahay anigu waa idinka sii tegayaaye dib baan iska waraysan doonaa cali baashiw waayahay waayahay waayahay jigrow dib baan iska waraysan doonaa aniga laakiin waa yaabay dhuubow ninkan muxuu ahaa ii sheegbo cali baashi adigaa dadka kala baran doona waa kadeed iyo dhib iyo qaar dhib unbuu ka shaqeeya markaad aragta ninkaas juura sadiyo idinkoo ii sheegin aan aniga gartaba indhihiisa markaan fiiriya qofka barikolosa hadduu yahay waa ka cabsanay ma og tahay waaba dareemin ninkaan aniga waa yaab jikre salaamta qofka uu salaamayo iyo hawshiisaba waa isku hal mar asiga iyo odayaasha waxaan kuu sheegay calibaashi asiga odayaasha iyo waxgaradka dhammaan tuulada dhib weyn bay isku qabaan cajiib waay cajiib cali baashi iyo dhuugow aawe ninkaa warkiisa naga daaya waa isku dambaynaaye ina keena hadda xaafaddii baa nala ka sugayaaye waa hagaag waa hagaag
ninkaan adinka ninka waxa weeye maaragta
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam wacalaykum asalaam war raggii baa yimid waa farxad waa barwaaqo soo dhawaada soo dhawaada ما شاء الله adeer adeer faarax miya adeer faarax dadka waa isbedeleynaday adeer faarax maa sha allah iyo waran adeer adeer waxaa la soo maray ma waxaa la isbedelinba wax yarnama soo marin adeer sudeere sudeer kaale aabbo kaale kaale aan ku baraya wiilka cali baasha waa kane barasho wanaagsan aabbo barisana waagsan sureer sureer gabadhaada miya allah waa la iska weynaaday arag waa meeshaan gabadheeda sudeer ko sudeer aabba shandada ka qaad cali baashi kowdhe ee qolka aan ugu talagalan jiifkiisa u gee shandada laba shandada aabbo. ها علي باشي انا سو فريسيه جيت كان هوستيسو او غوغشن نلو دغي او سو فريسه كان سو فريسه halkan ما شاء الله geedkan hooskiisa yaaba heli karo meesha aan ku noolnahay waa arkaysaa shimbiri iyo waxaad maqlaysaa geeda beerahan aniga goorma igu dambaysa adeer faarax halkan ay qadada nagula siinaya kowdhe halkan aan joogayna qadada nagula keenaya bal aan yara sugna qadadii markaan qadayno adeer faarax iyo dhuubow waxaan rabaa albeerga in lay raadiyo aan ku nasto intaan inta joogo
war hoteelka aad sheegaysa cali baashi oo xagguu ku yaalla inkastoo tubcaan aysan lahayn hoteel haddana waxaa laguu goglay meesha laguu goglay oo laguu diyaariyay haddaad arki lahayd ama ay arki lahaayeen kuwa danxistaga habeenkii waxay ka dhiibi lahaayeen boqolaal doolar dhuubow cajaa'ib aan leedahay maxaa ka wadaa intee lay diyaariyay ii sheegba rooblow ah anigu ninkan ilaa airbortka waxaan usoo sheegaya bal u sheeg marka wuxuu ka wadaa dhuubow wuxuu ka wadaa aqal soomaaliga iyo mudulka ku sugayo adiga lagu diyaarshay sasiyaargii kaneecada daahiyada alaabta lagu goglay wax kasta oo hoteel lagu magacaabo isagaa ka fiicnaan doona roblow taas wax la heli kara maaha caalamka saas maba laga helo meel cajiibaba ii diyaarisan aad sheegaysa adeer cali baashi reerka ayaad marti u tahay martigelintana waa tii abid soomaalida ku fiicnayd waa gartay adeer aabbo qadadii diyaar bay idin tahay kaalaya qadeeya iska fadhi adeer faarax aniga ayaa qadada keenaa iska fadhi iska fadhi war faraxalku waa kana faraxalku waa kana faraxasha war faraxasha faraxasha waa tan qadadii ee xeeradan barxadda u dhig hilibkiina anaa soo sida oo waxaanoo dhan yaa cunaaya dhuubow adeer faarax see waa idinka toban geel maa qasheen maxaa eryeel maa qasheen cali baashi hee reerka ari badan baa u jooga waxaana lagu talagalay inta aad joogto maalin walba in neef lagu qalo ما شاء الله adeer faarax wax la heli kara ma aha sida aa ii soo dhawayseen aniga ma hilmaamaya intaa adduunka ku noolahay haye haye bismillah bismillah badarka iyo cuntada aanu bilaawno hilibkana waa kana caanina waa kuwan dhaqsada dhaqsada aan bilaawno bismillah dhuubow dhuubow soo fadhiiso inta kale oo dhiman reerkaa soo dhammaystiraya adu kaale nala hayaa hayaa qadaynayso.
qadayn hayaa qadayn qadayn adeer faarax waxaan ku weydinaa hilibkan iyo caanahan tubcaana meel walba iyagoo fresh ma laga helaan maxaa dhacay adeer ilaah ilaah nabad hayna siiyo lagu waa calfado nabad xuma ayaana haystay dadku badar iyo nacfiba wuu haysta halka ilaahay u dhigay alxamdulilah waa dheragna alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh allihiina quudiyey eena oon tiray nagana mid dhigay muslimiinta aamiin maa sha allah adaaba dhameeye aniga wax kale aan dhahaayo ma leh adeer faarax iyo rooble iyo dhuubow waa ku mahadsan tihiin sidaad ii marti qaadeen qadada aa ii samayseen waxaan u malaynaa qadadan mabi ani waaba seex cid meeshaydaanba jiifanaa haya haya awa cali baashi cali baashi anigu waan idinka sii tegayaa waxaan u malaynayaa cali baashi inuu u baa- inuu daalan yahay inuu u baahan yahay nasasho wixii wara iyo wixii howloo uu noo wadana waanu isaga imaan doonaa sidaa iyo nabadgelyo waa yahay waa yahay nabaday rooble waanu isu iman doonnaa haddii alla idmo waxaynu ku kulmi doonnaa golaha shirarka ee ow nuur si looga wada hadlo imaatinka cali baashi iyo barnaamijyada uu wado nacam nacam nacam adeer Wa- waa yahay waa yahay
waxaad maqasheen qaybtii labaatanaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
intaas waxaa noogu dhammaaday sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan qaybteedii labaatanaad qaybaha soo socdana idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington intaynaan gelagedin dhinacii kaalimaha sugaanta aan maxamed colaad ka codsado wararkii caalamka mid iyo laba colaad mahadsanid maxamed cabdi ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada garowe qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur basa oo ay saaraayeen qaar ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay oo kusii jeeday goobta shaqada war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda unisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadka dhintay ay hay-adda ay u shaqaynayeen qaramada midoobay waxay sheegtay in la tuunsan yahay in qaraxan uu sababay qof isa soo midaamiyey qaraxa ayaa dhacay abaarihii sideedda subaxnimo ee saakay waxaana uu dhacay wax yar kadib markii shaqaaluhu ay ka baxeen dhismo ay ka degganaayeen magaalada saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ku eedeeyey lix raga oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka syriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedeyntan oo lasoo bandhigay maanta oo isniina raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen inay taageero ma-di ah siiyaan urur argagixiso oo shisheeye aad buu mahadsan yahay colaad haatanna dhinacii kaalimaha sugaanta iyo heestan
jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diiri karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diiri karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaag xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris aad baan uga xunnahay inaannu idii dhammaystiri kari weyna heestaasi macaan waxay gebagabo u tahay barnaamijkeenii wacyigelinta dabeysha waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo maxamed allah xasana inta aan barnaamij mid kala mida ku kulmayno todobaadka soo socda codahano kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haddaan hawl deris lanahay ayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay aasaynaan heli karayn waxay ku agaagilayn
This program has come to you from the Voice of America, Washington.